subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eedoo idinkaga imaanaysa washington
waa aroor axada bisha maarso waa sagaaliyo toban sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee shan iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com idaacaddeenna caawa waxaa idin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
saddex boqol iyo labaatan iyo sideed qof baa isbitaalka soo gaartay gudihiisa inta hadda emergencygaas lagu jiray xaqiiqatan waxaa ku dhimatay meesha isbitaalka gudihiisa siddeed iyo toban qof oo dad waaweyn iyo dad yar isugu jiro
kaasi waxa uu ahaa mid ka mida kalkaaliyaasha caafimaadka ah ee magaalada baardheer isbitaalkeeda oo sheegay in dhowr iyo toban qof ay cudurka shubanka u geeriyoodeen degmadaasi warbixin waraysi ayaad ku maqli doontaan waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan
xerada qaxootiga ee dhadhaab oo ay dowladda kenya ku soo rogtay bandow sababo amniga aaweed qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii dunida dagaal culus ayaa waxa uu gelinkii dambe ee shalay ka dhacay deegaanka barbaarer oo ka tirsan degmada qasax dheere ee gobolka baay waxa uu dagaalkani u dhexeeyaa ciidanka koonfur galbeed iyo maleeshiya ka tirsan kooxda shabaab kaas oo bilowday markii maleeshiyada shabaab ay weerar kadisa ku qaadeen kolonyo ciidanka dowladda koonfur galbeed oo gelbinayay gargaar daawo ah oo loo waday degmada qasax dheere ciidanka maamulka koonfur galbeed waxaa dagaalkan kaga dhintay dad gaaraya ilaa iyo sagaal askari waxaana ka dhaawacmay hal askari oo la keenay isbitaalka
dalka kuuriyada raalli hada dhegeystayaal halkaasi haddaan ku celiyo dalka kuuriyada waqooyi ayaa tijaabiyey qalab casri ah oo gantaalada riddada dheer ee cirka loo ganaa sida ay saaka sheegtay wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ee k c n a madaxweynaha waqooyiga kuuriya kim jon un ayaa goobjoog ka ahaa tijaabinta islamarkaasina amray bilaabidda tijaabada kuna qanacsan oo markaasi la dhacsanaa sida guusha ay u tijaabiyeen gantaalkaasi waxaa kale oo wakaaladda wararka ee k c n a ay intaasi ku dartay in madaxweynaha wadankaasi uu hoosta ka xariiqay in adduunku u markhaati ka noqon doono guusha ay ka gaareen sida uu yiri samaynta qalabka noocan ee casriyeysan isla deegaankan ayay ahayd goobtii ay xukuumadda kuuriyada waqooyi ka gantay gantaal nooca qaaradaha isaga goosha ah sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii isagoo isticmaalaya qalabka mamnuuca ee afka qalaad lagu yiraahdo plastic misileka amaba gantaalada riddada dhaadheer mid ka mid a ragga ugu sarreeya ama caanka ku ahaa muusiga rog an rollka loo yaqaan ee maraykanka ayaa geeriyooday jek berry oo ahaa nin maraykanka madow ah waxa uu hawsha muusiga ku soo biiray isaga oo weli dhiganaya dugsiga sare ee waxbarashada balse markii dambe noqday nin ay magaciisa iyo muusiga nooca loo yaqaan rog an rollka ay mataamo yihiin jack berry ayaa muusigan waxa uu ku soo biiriyey farsamooyin cusub oo aad loogu tixgeliyo charles edward anderson berry oo ku caan ahaa jack berry waxa uu ku dhashay st louis missouri waxa ay caannimadiisu cirka sii gashay kontameeyadii markii uu qaaday heesaha ay ka mid yihiin mybleni sweet little sixteen iyo john b good heesaha uu qaaday xilligaas ayaa lagu ammaanay in ay ku dhaliyeen jiilashii dambe ee maraykanka rajo aad u weyn iyo isku kalsooni jek berry waxa uu ku dhintay isaga oo sagaashan jir ah
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da maamulka somalilan ayaa maalmahan dambe waxaa ka jiray muran ku saabsan xeerka lagu ogolaanayo bangiyada ganacsiga xeerkaasi oo lagu wado in baarlamanka la horgeeyo haddaba waxaa jira qaar ka mida culimmada iyo aqoon-yahanada oo qaba in arrinkaasi ay shareecada islaamka kasoo horjeedo maadaama ay bangiyadaasi isticmaalayaan hanaanka dulsaarka deynta ah ee ribada loo yaqaano waxaa dhinaca kale jira qaybo ka mida aqoon-yahanada iyo dadka dhaqaalayahanka ah oo iyagu taageersan xeerkaasi warbixintani haddaba waxaa inoo haya waryaheena xuseen barre aadan xeerkan ku saabsan bangiyada ayaa ah mid maalmahan dambe muran badan dhaliyey haddaba maxay tahay sababaha ay cuskanayaan dadka ka soo horjeeda xeerkaasi waxaa arrintaasi faahfaahinaya doctor cabdiqani xuseen maxamed oo ah madaxa xarunta diraasaadka ee beder ee somalilan qodobka keenay buuqa waxa weeye maxay tahay baahida loo qabo in la ansixiyo xeer banaynaya in bangiyo ku shaqeeya dulsaarka ama ribada arrinkaa waxaa diidaya marka laga yimaado shareecada islaamka wadamo muslimiin haddaynu nahay ay tahay in dadka muslimiinta ay ay ay tixgeliyaan ay dhowraan waxaa diidaya oo kale dastuurka dadku ay dhiseen oo dastuurka somalilan ayaa diidaya in la furo bangiya dulsaar ku shaqeeya si sariixa oo cad bay u diidaya ayuu diidaya wax kale oo diidaya xeerka bangiga dhexe ee somalilan markaas xeerkaas baahi loo qabaa ma jirto ta koowaad ta labaadna wuxuu kasoo horjeedaa sharciyadda shareecada islaamka dastuurka dalka iyo xeerarka dhaqangalka ah ee waddanka ka shaqeeya inta uga soo horjeeda laakiin aragti taasi ka duwan waxaa qaba maxamed cabdi daa'uud oo ah aqoon-yahan ku xeel dheer arrimaha islaamka islamarkaana diraasad ku sameeyey arrintan isagoo oo qaba in hannaanka bangiyada islaamiga ahi ay u shaqeeyaan uu yahay mid khaldan ribadu qur-aankay ku taallaa taariikhdeedana waynu haynaa ribadu waxay ka mid tahay waxyaalaha dhaqaalaha islaamka oo bilariskiisa waaweyn ama rugmadiisa waaweyn ee dhaqaalaha islaamka lagu ilaaliyo ayaa xaaraantimeynteedu ka mid tahay islaamku ma aha uun sharci keliya oo meel keliya laga qaato islaamku dhaqaalihiisu waa waa comprehensive waxaa ku jira islaamka dhaqaalihiisa sekada islaamka waxaa ka mid a nidaamkiisa dhaqaale deynta islaamku wuxuu u janjeeraa dadka wax haysta iyo dadkaan waxba haysan in la isku soo dhaweeyo markaa taasi waa mid oo horta waa qodobka koowaad waxaan loo yaqaano muraabaxada ay sheegeen de qur-aanku wuu sheegay ribada ha keenaan aayad qur-aana ha keenaan xadiis keliya oo ka hadlaya muraabaxada soo kelmaddu af carabi ma ah aan soono kelmadda waxa weeye macaash macaasiin wey waa macaasiin kelmaddu af soomaali barka muraabaxa eraya lagu ciyaaro oo laiska yidhaa ribana waxa weeye dulsaar marka macaasiintu de waxay ku jirtaa ganacsigaa caadiga ee raallida laga yahe sicra suuqa lagu kala goosanayo kaasa macaasiin yidhahda haddii kaa uu ka duwanaado oo uu noqdo deyn baad qaadataye lacag siyaada ah bixina waa ribo dhinacyada taageersan hannaanka baananka islaamiga ah ayaa qaba in adeegga loo yaqaano muraabaxada uu sharciga waafaqsan yahay sida uu sharaxayo doctor cabdiqani xuseen maxamed waxaan isleeyahay xog la-aan baa wax fara badan buuqani uu salka ku haya xog la-aan marka wax laga waramayo ribo marka laga warramayo ribo waa lafdi ama waa erey sharciga weeye xaaraannimadiisu kuma imanin baahi kuma imanin doonista dadka kuma imanin lakin wuxuu ku yimi sharcigaa xarimay ilahay ba subxaana watacaala diiday oo xarimay aayadda ilahay ku xarimay subxana watacala ayad badan baa ka warramaya waxaa kamid ah aayadka suurat albaqara ilahay la subxana wataala uu leeyahy waxalla allahu lbayca waxarama riba ilahay subxana wataala iibka ayuu xalaaleeyey ribadana wuu xarimay ribada iyo iibku waa laba shay oo kala soocan weeye masalada marka hore meesha laga gelaya ha ahaato iridda sharciga oo ah shayga ilaahay xalaaleeyey iyo shayga ilaahay xaaraantinimeeyey yani ilaahay iibka waa xalaaleeyey iibkuna muraabaxana nooc ka mid a iibka ribadana waa xaaraantinimeeyey ka dhalata deynta dulsaarka ah qofka in alaab loo iibiyo oo laga faa'iido horta waa masale ganacsi wey ganacsi aan wax faa'iidaynana ma jiro ganacsiguna waa ka ku salaysan iibka dhaqdhaqaaqka ama transactionska iibka ku salaysan wey wax kala iibsiga ku salaysan wax kala iibsiga bidaacada iyo alaabada ah laakiin hadduu noqdo mid deyn ah oo la kala faa'iidayo deynta lagu kala faa'iidayo deyntu maaha iib waa waa caqdi ama waa heshiis samafal weeye marka horta masalada halkaa in lagu kala sooco ayaa muhiima maxaa horta xalaala iyo maxaa xaaraana in la sugo sharciaan haddaynu dee muslimiin nahay oo islaamku halbeeg inoo yahay oo sharcigu ay inoo tahay meeshaynu gunta inoo wax ka qaadanayno haddayta yahay waxa way inaynu eegno maxaa xalaala maxaa xaaraana xalaashu waxa weye waxa ilaahay xalaaleeyey oo ah iibka iyo wix laga faa'iido xaaraantuna waa ribada deyn ka dhalatay taasi waa waa arrintaas in sao caddaata horta waa muhiim qadiyadda labaad ee ah haddaan deyn u baahdo oo aan bangi u tago wax iga faa'iido faa'iidadu maxay ka dhalatay uu kaa faa'iiday waxbuu kaa iibiyey sifa sharciga kaaga iibiyey waa iib ka dhash faa'iido ka dhalatay iib mise waa lacag cad oo ku siiyey oo dul saaray labadaa in la kala soocano iyaduna waa muhiim wey wixii iib ka dhashaa sida ganacsiga caadiga ah hadduu wax kaa iibiyo uu kaa faa'iidi karo bankiga islaamiga ahna waa ganacsada oo uu kaa faa'idi karaa wax farqiga ama wax dhifana udhexeeya ma jiro laakiin lacaga intu ku intuu aan lacagta ku siiyo hadduu wax ku saaro isagoo lacag waxba aan kaa iibinin lacagtii maaragtay ee cad ku siiyey taasi waxay noqonaysaa ribo laakiin khubarada qaar ayaa qaba in ay khaldan tahay in bankigu uu qofka wax u soo iibiyo faa'iidana dul saarto sida uu faahfaahinayo maxamed cabdi daawud dee ninka ii soo iibinaya muxuu igu soo iibinayaa waxaan takhasusaad baa jira dad baa bacda keena dad baa digaaga keena dad baa alaabta dhismaha keena dad baa waxaan takhasus u leh oo yaqaano meelahay ka soo iibinayaan intoo dhan ba markaa sicira suuq baa alaabtaa lagu iibsadaa laakiin baanku hadduu sicira suuqii ku kordhinayo oo gaadhigii aan shan iyo tobanka kun ku helayay labaatan kun iga siinayo dee waa ribo isaguna kumuu yidhaahdeen ii kaale dulsaar baan kaa qaadanaya ee kaash baanad haysan lacag baanad haysan dayn baad u baahantay markaa dayn u baahnayd ayuu ku yidhi lacag baan ku dul saaraya dee daynta islaamku ma laha dulsaar gebigeeduba waa mamnuuc dayntu inay dulsaar yeelato waa mamnuuc weliba waxa weeye in markiiba la kala qaato alaabta weeye shayga waa inaad shay lamid a lacagta waa in lacag lamid a hal dollar haddaad qof ka qaatay hal dollar u celi ma aha hal dollar markaad ka qaatay laba dollar inaad u celiso addahab bidahab buu nebigu yidhi alfida bilfida fidada iyo dahabka waa lacag waa lacagtii wax lagu eegaya xataa cuntooyinkii kalea layidhi intaad wax markaad kala bedelaysaan wax isku mida ku bedesha waar waxaan la dul saarayaa dee waa ribadii ilaahay xarimay oo ba albaab dambe looga soo wareegayo waana ta ku dhacday yuhuud iyo nasaaro labadaba intuu ilaahay labadaba ribada ka xaaraantimeeyey ayay dhinaca kale uga soo wareegeen saa ku sameeyey aayad qur-aanka ku jirtaa jirto ilaahay subxaana watacaala leeyahay wa qaaluu inama albeycu mithla riba wa axala allahu albeyca wa xarama riba mid kaluu ilaahay subxaana watacaala leeyahay waxaanu ka dhignay doofaara iyo dacyeero reer bani israa'iil markay yidhahdeen inama albeycu mithla riba waayo ninka kule ribada ilaahay ou iga saamax waan cunayaaye ayaa dhaama nin kale intuu ribadii cunayana riba ma aha waxaan aan cunayaa nin kale kaa ilaahay cadaab toogu xun buu geynaya dowladdana runta haw sheegto waxaynu ku meel gaadho oo aan la tartamo tartan xalaala baaranku maxay baaranka kale u diidayaan tartanka ha ogolaadaan haddii kale ha jabiyaan oo adduunka way yaqaaniin ribadu qaatay ee inta qaatay adduunku waa ka dhiga ismaandhaafka arrintani ku saabsan ayaa ah mowduuc aad u ballaadhan oo muddooyinkan dambe soo jiitamayay una muuqda in uu sii socon doono
xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi inoo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya halkaasi aad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda
aroor suuban dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal waxaa naga xusuusina wararka la xiriira dagaalka ka dhacay xabaal barbaare ee agagaarka degmada qasax dheere inay ku dhintay hal qof halka ay sagaal askarina ku dhaawacmeen haatanna dhadhaab laamaha amniga ee dalka kenya ayaa waxa ay ka wadaan xeryaha qaxootiga ee dalka kenya howlo ay ugu magac dareen sugidda amniga waxaana sidoo kale ay bandow ku soo rogeen xeryaha oo ay la soconayaan dhaqdhaqaaqa dadka wariyaha v o eda ee gobolka waqooyi bari ee kenya maxamed faarax shire ayaa qadka telefoonka kula xiriiray wariye cabdulaahi oo ku sugan xeryahaasi waxaana uu ka weydiiyey bandowga iyo waxa uu yahay bandowgan ayaa haatan ba socdo waxaana lagu warsanayaa gaarida ay ku dhegan tahay taarikada ee soomaalida sidoo kale bandowgan waxaa lagu xakameynayaa dadka isu socodkooda waxayna dhibaato aada u ballaaran kasoo wajahay kasoo wajahday dadka ayagu ka ka shaqaysta baabuurta aan taarikada kenyada ku dhijisaneyn iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoo xanibay layadoo iyadoo la xanibay socda isu socodkoodii waa tahay cabdulaahi maxay tahay marka duluucda iyo sababta bandowgan sida gaarka loogu saarayo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab horaantii jan ayay ahayd markii macalimiin wax ka darayay iskuol barashga si gaar ah loo leeyahay oo ku yaalo xarada qaxootiga xagga xiga macalimiintaas oo ilaa iyo haatan gacanta ka madow waxaana dowladda ay duun ka galay in macalimiintaas ay weli ku sugi lagu haysto goobo ka tirsan xaradan qaxootiga xagga dheera saas awgeed ayaa loo soo rogay dad bandowgan aan idhaahde dadka qaar markaad weydisana waxay is leeyihiin bandowgan waa mid lagu warsanayo dadka ku dhaqan xeryahan qaxootiga dhadhaab ilaa iyo iminka idinka wariyaasha ah ee ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab maxay dowladdu idinku wargelisay oo raad ah oo ay haysaa raggii la afduubay iyo weliba rag lagu tuunsan yahay hadday jiraan inay afduubkaasi qayb ka ahaayeen ilaa iyo haatan shirow ma jirto war rasmi ah oo soo baxay laamaha ammaanka ee gobolkan ee waqooyi bari gobolkan ee gaarisa ilaa iyo haatana ma jirto wax cid uu war ka bixisay amuurahaasi annaka ka wariye ahaan waxaan booqanay goobahaasi dadkaasna waxaa inaga warrameen in dhibaato ay ka haysato dhankaas iyo bandowga ayna wax caddeen ay ilaa iyo haatan lahaynin waa tahay E, waxaad sheegtay in gawaarida sida gaarka loo beegsanaya yihiin kuwa taarikada dalka soomaaliya leh kenya ayay joogaan si sharci miyay taarikadaasi ugu shaqaysanayeen mise waxay ahaayeen kuwa een, si sharci darri ah uga shaqaysanayay gudaha dalka xaashiro way jiraan gaarida way gabaaridu way isku dhex jiraan bar waxaa jira een, taarikada soomaalida ku dejisan iyo bar ku sharciyeysan oo saas lagu xamaalanayay labadiba haatan waa lagu arsanayaa hadda waxaa jira gaari badan oo la xaraystay iyo dadyow kala duwan oo ayagu lagu soo qabtay howlgalkaasi oo haatan baa loo gudbiyey ilaa iyo dhankaas iyo gaarisa waa tahay een, tuunka gawaaridaasi iyo qaxootiga soo gelayo een, ma mid ay dowladdu raadraac ku samaynaysaa mise waa operation howlgal een, guud ahaan lagu baarayo een, in raad la helo macalimiintii raggii afduubay haa aada waan saas u eegyahay howlgalkan waxaad arkaysaa ciidamada booliska oo maalinba beegsanaya xaafadaha kala duwan iyo balogyada Waxaa- halkaasoo ay baaritaano ka sameynayaan waa tahay een, ugu dambeyntii saameynta nolosha iyo ganacsiga ay ku yeelatay howlgalkan haddii aad inoo soo koobto aad iyo aad u weyn saameyn aad u weyn ayay ku yeelatay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada qaxootiga ee xagardheera isu socodkii waa xayirmay eh, dhanka waxbarashadii dhalintii waa haystaan sharcigii oo dowladda ay dhexda ku he- ku helayso Eh, sidoo kale ganacsigii iyo waxyaabahii oo dhan baa xirmeen ilaa iyo haatana eh, dadka waxay ku sugan yihiin guryahooda iyagoo is ilaalinaya kaasina waxa uu ahaa wariye cabdulaahi oo ah suxufi madax bannaan oo ku dhaqan xeryaha qaxootiga islamarkaana uu waramayay wariyahayaga waqooyi bari maxamed faarax shire
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka wararkaasi iyo warbixinadaba ay idinkaga imaanayaan waa idaacadda subaxnimo ee v o a washington haddaba ciddii ay seegaan barnaamijyada ka socda laanta afka soomaaliga waxa ay dib uga dhagaysan karaan websaytekeena v o a somaly com haatana baardheere inta la xaqiijiyey dhowr iyo toban qof ayaa u geeriyooday cudurka shubanka isbitaalka degmada baardheere ee gobolka gedo waxaa sidoo kale la dhigay isbitaalka magaaladaasi dad ka badan saddex boqol oo qof haddaba wariyaha v o eda ee nairobi qadar maxamuud xareed ayaa qadka telefoonka waxa uu kula xiriiray faarax hiire guhaad oo ka mid a howlwadeenada caafimaadka ee degmada baardheere caafimaadku dhibaato badan baa ka taagan Een, magaaladan degmada ambaar dheere waxaa ka dilaacay shuban- shuban biyood aada u fara badan Een, waxaad og tahay degmadu waxay leedahay isbitaal aada u weyn oo ka dhisan degmada baar dheere anigu haddana nabadoon ahaan waxaan ka mid ahaa guddigii caafimaadka oo maaragtay ka howlgalahayay emergency-gan oo maaragtay sida volunteerka uga shaqaynahayay dadka maaragtay gargaarkiisa Een, shuban biyood aada u fara badan baa ka ka dilaacay degmada tirada guud oo isbitaalka hadda soo gaartay oo degmada hadda een, shubanbiyoodka uu ku dhacay oo inta isbitaalka soo gaartay ah tirada guud waa saddex boqol labaatan iyo sideed qof baa waxay soo gaartay een, isbitaalka degmada Een, dadkaasu tacaal badan baa lala sameeyey aada baa loogu loogu dadaalay xaqiiqatan guddiga caafimaadka iyo hay-adaha hadda deegaanka degan oo injooyada sida hay-addan h d c een, hay-adda hirda een, bisha cas dadka maaragtay ganacsatada ah oo deegaanka degan sida shirkadaha maaragtay hormuud oo kale waa la isugu tegay dadkaas gurmad baa loo sameeyey saddex boqol iyo labaatan iyo sideed qof baa isbitaalka soo gaartay Een, gudihiisa inta hadda emergency-gaas lagu jiray een, xaqiiqatan waxaa ku dhimatay meesha isbitaalka gudihiisa ah sideed iyo toban qof oo dad waaweyn iyo dad yar isugu jiro dadka Waayahay.
tuulo waayahay sideed iyo tobanka qof ee dhimatay bal ka waran maxay isugu jiraan dadkaasu sideed iyo tobanka qofa waa dadka ku dhintay een, isbitaalka gudihiisa oo iyadoo faleebooyinkii iyo dadaalkii iyo emergency-ga lagu wado macnaha maaragtay dhintay waxayna ka kooban yihiin caruur yaryar een, waxay ka kooban yihiin dad waaweyn waxay ka kooban yihiin dad macnaha haween oo ayaguna aada u jilicsan oo shubanka uu ku dhacay Een, sideed iyo tobanka isbitaalka gudihiisay ku dhimatay laakiin ereyada dadka tuulooyinka iyo dadka magaalada markii lasoo gaarsiinayay dhintay iyo dadka xaafadaha hadda la geeyey macnaha maaragtay ayagana lagula tacaalahayo ku dhintay iyo afartan iyo afar qof baa ayagana tira ahaan yaan ka helnay oo tirada rasmiga ah marka laakiin isbitaalka gudihiisa waa waxaa weeye waa inta laakiin banaanka dadka tuulooyinka iyo degmada gudaheeda inta ku dhimato isbitaalka aan soo gaarin afartan iyo laba qof wey waayahay marka sideed iyo tobankan ruux ee u dhimatay xanuunkan aad sheegtay inuu shuban yahay iyo dadkan kale ee la dhibaateysan ee cisbitaalka hadda aad ku dabiibeysaan ma dad banaanka magaalada ka yimid ba mise waa dadkii gudaha magaalada ku noolaa baar dheere a dadku waxay isugu jiraan dad macnaha kor laga tuulooyinka laga keenay waad ogtihin oo magaaladan baar dheere waa magaalo aada maaragta tuulooyin fara badan uleh oo boqol iyo siddeetan iyo afar tuulo oo mine village ahoo hoos imaada degmaday leeyihiin oo webigan maaragtay jubbo macnaha ku teedsan dadku dad magaalada gudihiisa laga keenay iyo dad tuulooyinka laga soo qaadayba way isugu jiraan waa gartay waa sidee adeega caafimaadka ee baar dheere dadku ma helaan adeegyada caafimaadka ay u baahan yihiin yow dadaal fara badan baa yaa hadda yaa la sameeyey oo dadkii muxuu ahaa deegaanka ahaana waa gurmadeen hay-adahan injooyada oo hadda isbitaalka naftooda gargaarka ka sameeyeyna waa jiraan oo ayagu naftooda dadaal badan sameeyey dadkii deegaanka ahaana sidoo kale ay sameeyeen shirkadaha iyo ganacsatada iyo dadku waa la isugu taga marka dadaal badan baa la sameeyey isbitaalka hadda sidii buu u furan yahay dadkii qaar baa baxay qaar fara badanna way joogaan maalinkii markay ugu yaraata waxaa soo xarooda soddon ilaa iyo hadda maanta waxaa soo xaroortay soddon qof isla caawa habeenimadanay soo gelahayaan isla maanta keliya dhimashadii hadda dhimatay afar qof bay ahaayeen oo isbitaalka ku dhimatay wixii marka waxaad moodaa inay sii kordhahayaan oo kuleylkaana keeni karo oo macnaha waa la yaqaanaa marka waxaad moodaa marka inay sii kordhahayaan markii aad sii fiirisana marka hadda soomaaliya loo fiiriyo meelaha hadda shumanbiyoodku ugu badan yahay dadka maaragtay meelaha hadda uu ka dhacay tira ahaan baa lagu qiyaasi karaa meeshan hadda aan joogno marka dadkina way socdaan tiradoodii oo maalinkii ilaa iyo soddon soddon iyo shan afartan baa imaado qaarna way sii baxaan oo markay kuwaan soo galahayaan qaar baa ayaga naftooda daawadaas iyo gargaarkaa la sameeyey macnaha kusoo baxo ilaa iyo dhowr iyo toban berina hadda emergencygaas waa lagu jiraa hadda labaatan beri ku dhawaad wey cudurkan dadka ay la- u dhimanayaan islamarkaana ay u dhibaateysan yihiin baaritaan ma ku samayseenoo qalab wax lagu baara ma yaallaan cisbitaalka iyo wax galab ahoo baaritaan ahoo isbitaalka yaallo ma jiraan isbitaalku wax gacanta hore ugu hayay ma jiraan hadda hay-ad macnaha dhismo ay ku samaysay oo maaragtay si fiican hadday u dhisheen hadda iyo kadib unbaa laga fakarhaya isbitaalkaas in maaragtay la qalabeeyo oo loo helo muxuu ahaa isbitaal caalami a uu noqdo oo haylo caalami a loo helo ama maaragtay si kale loola dadaalo hadda emergencygan unbaa maaragtay enjooyada aan kuu sheegay iyo dadka deegaankaaba ay ka gurmadeen aad iyo aadna guddiga hadda isbitaalka gacanta ku hayo guddiga caafimaadka ahne aad bay arrintaas uga dadaaleen ayago naftooda dadaal badan bay ka sameeyeen iyagoo kaashanhaya enjooyada localka oo deegaanka dadka ganacsatada ah shirkadaha marka dadaal badan baa hadda meesha ka jiro
kaasi waxa uu ahaa faarax yaro guhaad oo ka mid a howlwadeennada caafimaadka ee isbitaalka magaalada baardheere ee gobolka gedo khadka telefoonkan wuxuu ugu waramayay wariyaheenna qadar maxamuud xareed halkaasi aad nagala socotaan weli waa v o a washington bal haatanna inta aan mid ka mid a heesi aan idinkugu talagalnay idiin soo gudbinin ama aanan wada dhegaysan qodobadayna kuwii ugu waaweynaa jaamac mahadsanid sahra dagaal culus ayaa waxa ay sh- gelinkii dambe ee shalay uu ka dhacay deegaanka barbaara oo ka tirsan degmada qasax dheere ee gobolka baay waxa uu u dhexeeyey ciidanka koonfur galbeed iyo maleeshiya ka tirsan kooxda shabaab kaas oo bilowday markii maleeshiyaadka shabaab ay weerar kadiisa ku qaadeen kolonyo ciidanka dowladda koonfur- koonfur galbeed oo gelbinayay gargaar daawo ah oo loo wada degmada qasax dheere ciidanka maamulka koonfur galbeed waxaa dagaalkan kaga dhaca dhintay dad gaaraya hal hal qof aan idhaahda dhegaystayaal ilaa iyo sagaal kalena waa ay kaga dhaawacmeen waxaana la keenay cisbitaalka magaalada baydhabo dhanka kalena mid ka mid ah ragga ugu sarreeyey ama caanka ku ahaa muusiga rogan rollka loo yaqaan ee maraykanka ayaa geeriyooday jack berry oo ahaa nin maraykanka madow ah waxa uu hawsha muusiga ku soo biiray isagoo oo weli dhiganaya dugsiga sare ee waxbarashada balse mi- markii dambe noqday nin ay magaciisa iyo muusiga nooca loo yaqaan rogan rollku ay mataama yihiin jack berry ayaa muusigan waxa uu ku soo biiriyey farsamooyin cusub oo aad loogu tixgeliyo charles edward anderson berry oo ku caan ahaa jack berry waxa uu ku dhashay st louis missouri waxa ay caanimadiisu cirka isku sii shareertay kuntameeyadii markii uu qaaday heesaha ay ka midka yihiin my bellany sweet little sixteen iyo johnny b good hase yeeshee waxa uu xilligaas ayaa lagu ammaanay inuu noqday nin aad iyo aad maraykanka caana uga ah islamarkaana rajo iyo kalsooni ku abuuray jiilka cusub ee soo socda waa tahay jaamaco waad mahadsan tahay jek berry sheekadiisa maaragtay waxaa laga yaabaa in dad badan oo yaqaano heesaagaasi caankee dhintay isleeyihiin muddadu kusoo jiray fanka tiro badanah waa waa laga yaabaa inuusan fanka kusoo jirin zahroy aan sirtaada hore usii sheegay dhegeystayaasha waxaad usoo xushay Hee, ee, ee, nimcaan halaac marka nimcaan halaac hee, ee, ee, aad buu hadda caan u yahay Mhm.
fanka dad badan baa ku jecel marka asagoon muddo badanan ku jirin baa la jecel yahay tii Macnaha- rabbi kuma timaadee haddii uu dhintana waxaa la dhihi lahaa hee.
ee, fanaan weyn baa dhintay Eh.
ee, waxaa- halkan baad kaga sheekeyn lahayd Waas- maaragtay nimcaan waxaan leenahay waayo sii waaro sii joog waa nin dhallinyaraha aada lo- codkiisa loo jecel yahay sidaad sheegtay haatana mid ka mid a heesihiisa anigiyo adigiyo dhegeystayaashaba bal haddaan yara dhegeysano
dhallinyarada geeskow gacalayaal gallad male qabyaalade waa gubtaan waa cudur gadaafahoo guweyn heer laguma gaadhe heer laguma gaadhe waa gunnimo waa godob walaalka iyo gamoor gablan iyo gumaad baa laga dhaxlaa nacas garash jaliitay garabsataa qof kastoo gargaarsada gargaarsada way gabtaa waa godob walaalka iyo gamoor gablan iyo gumaad baa laga dhaxlaa nacas garash jaliitay garabsataa qof kastoo gargaarsada gargaarsada way gabtaa dhallinyarada geesko oo gacalayaal allaanka gudubna qolame gacalayaal aan dunida gaadhine aan dunida gaadhane isgargaarsado isgargaarsado gacmaha isqabsada dhallinyarada geeskoo gacalaya aan ka gudubna bahashe geed ku xidha aan dunida gaadhin aan dunida gaadhane isgargaarsado isgargaarsado gacmaha isqabsada gariid male qabyaaladii waa godoon gacal iyo sokeeyey kala dishaa gogoshayu xadha geribaas godka iyo xabaashay godka iyo xabaashay golomistaa
dhalinyarada geeska afrika iyo heesta macaan ee codka nimcaan hilaac ayaan dhegeystayaal idinku fasaxaynaa ee tan iyo kulantideena dambena waxaan idin leenahay dhammaan bahda v o a ismaqal dambe oo xiise leh
gogoshayu xadha geribaas godka iyo xabaashay godka iyo xabaashay golomista waa galab sinaareed iyo guhaa jahannamo gunteeda lagu galaa inta biri magayda ay gurtaa garabkaaga midigbe la midigbe gowracdaa galabsinaareediyo ku haad jahannamo gunteeda lagu galaa inta beri magayda ay gurtaa garabkaaga midigba way midig